dalka sweden waxaa dhowaan ka dhacay toogasho lagu sifeeyey inay tahay tii ugu khasaaraha badnayd oo ka dhacda gudaha dalkaas taas oo lagu dilay toban ruux haweenay soomaali ah oo lagu magacaabo qamar hilowle haysatana saddex carruur ah ayaa waxaa la soo warinayaa inay ka mid noqotay dadka lagu dilay toogashadaas qamar ayaa waxa ay dalka sweden tagtay muddo hadda laga joogo toddoba iyo toban sano waxaana dilkeeda xaqiijiyey qaar ka mid ah ehelkeeda oo uu ku jiro walaalkeeda oo lagu magacaabo cali weerarkan oo afartii febraayo ee sannadkan ka dhacay kambas resbageska ayaa argagax ku abuuray guud ahaan dalkaas wuxuuna dib u kiciyey doodo xooggan oo la xidhiira waxay ku sheegeen xagjirnimada iyo xakamaynta hubka ninka weerarka geystay oo la yidhaahdo rikard anderson ahna lix iyo labaatan jir ayaa waxay sheegeen inuu xidhiir la lahaa kooxaha islaamiyiinta dalka sweden waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay weerarro toogashooyin ah waxaana weerarkii kan ka horreeyey lagu dilay salwan momika oo ahaa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka ciraaq balse haystay dhalashada sweden kaas oo marar badan goob fagaare ah ku gubay qur-aanka kariimka